magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsan cudurrada ka dhasha biyaha waxaana soo qabanqaabiyey maamulka iskuulka al isra tababarka ayaa loo qabtay arday ka socotay qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada maamulaha qeybta caafimaadka ee iskuulka al isra xasan xuseen yaxye ayaa ka waramaya muhiimadda tababarkan barnaamijka lagu qabtay dugsiga al isra waa barnaamij muhiim ah u ah dadka bulshada degan ee gobolka hiiraan waxaana kaga faa'iideynay ku dhowaad ilaa todobaatan iyo laba arday kuwaasoo macnaha ka faa'iideystay barnaamijka awaankiisa muxuu ahay cudurada ka dhasha biyaha ayuu ahay barnaamijka intiisa badan
waayahay ujeedka aada u qabateen tababarkan caafimaad muxuu ahaa
maasha allah waa su-aal aada u muhiim ah waxaa jiro robaab hadda inugu soo socdo biyaha horta laba faaida way noo leeyihiin faaida way noo leeyihiin khasaarna way noo leeyihiin marka koowaad faaidada ay leeyihin waxay tahay biyaha inta badan waxaa waaye waxbaan ku karsanaa waan cabnaa waxaa dilaa kuroyahay waad ku weyse qaadanaa ku qubaysanaa dhar baan ku dhaqanaa laakiin hadda anaa waxaa laga yaabaa biyihii oo anaga wax faaidadaas aan ka helin haddana in dhibaato kaleento haddana anaga aan gacanteena ku samaysano sida macnaha biyaha wasaqeysan adilaa ku sida wartoo kale biyaha wasaqeysan oo kale dadka macnaha si dhaqsi ah ay ugu qaadi karaan cuduro oo adilaa kuria halisteeda wato ayay macnaha ku qaadi karaan barnaamijka
waayahay ardada loo qabtay tababarkan ma ardada iskuulka al isra dhigata keliya mise waxaa jira arday kale oo goobaha waxbarashada beledweyne iyagana ka yimid oo ka faa-ideysanaya tababarkan may ma ahan ardayda al isra bis oo keliya ma ahan arday badanaa kasoo qayb gashay waxayna kala yimaadeen xaafadaha kala duwan afarta xaafada magaalada beledweyne kala yimaadeen arday aada u badana ka faaideysta iskuulaadkanta dhigto maasha allah arday kala duwan ayaa macnaha meesha ka faa'iideysatay
qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka mahad celiyey
magacii waa faarax macalin cabdi faarax toobaas waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata macadka tababarka caafimaadka al iimaan maanta waxaan ku kulannay iskuulka al isra dhowr arday oo kala duwan marka seminaarka maanta waxaan ka faa'iidnay qaabka lagu kala qaado ee cudurrada lagu kala qaado biyaha marka macalimiinta aada u mahad celinayaa iyo tigtoorada sidoo kale tababarkan waxaan sidoo kale aan ka faa'iidnay cudurrada lagu kala qaado biyaha marka dhammaan macalimiinta waan u mahad celinayaa bismillaah magacayga waa maani maxamed mire waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay macadka tababarka caafimaadka ee alyimaan halkan waxaanu lagu qabtay tababar oo ku saabsan cudurrada ka dhasha biyaha wasaqaysan bismillaah magacayga waa marin axmed nuux waxaan ka mid ahay ardayda wax ka baratay dugsiga hoose dhexe al islam waxaan maanta halkan ku qaadanay tababar ku saabsan khatarta ka dhala karta biyaha wasaqaysan waxaan u mahad celinayaa macalimiintii noo soo jeedisay barnaamijkaas iyo maamulkii martigile mahadsanid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ujeedka tababarkan loo qabtay ayaa ah in ardayda qoysaskooda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurrada ka dhasha biyaha maadaama laga digay roobab sababi kara fatahaado